waxaan rabnaa aniga shaqo inaan nii suubino shaqada maxaa waaye inaan dad kastaa ula shaqayno xafiiskan c d f-ka gaarigii c d f-ka waan soo hagaajinay xafiiska c d f-ka wuu nii furan yahay waa ogtaa dowladda markaa dhacday dhibaato badan aan la kulannay soo maaho dhibaato badan aan la kulan koontiinaa jiray c d f tii maxaa la geeyey koontiini sharciga waan bedelnay hadda c d f ta waa soo noqotay maxaan rabaa inaan meeshan ka sheego wixii ree igaara secondary ku jiraan wixii ka bilowda ilaahay duna yidhaaho insha allah bisha koowaad wiilkaada ama gabartaada bilaash buu ku arsani lacagtiina waa c d f qof la soo fiijinayo ma jirto iskuul kistaaba anaa dhex istaagi anaa c d f ta bixini wixii ree igaara leeyihiin oo dhan aniga shabka u qanaacani xafiis kistaaba waa niigeli maxaan rabaa inaan waqti yar i sii siin tan kale aan raba inaan ka hadlo waxaa waay tacliinta tacliinta tacliinta annaga tacliintii baan ku qabnaa soo maho macallimiintii baan ku qabnaa soo maho soo maxaa niga codsanahayaa qofkii rabo inuu college uu aado oo macallin uu soo akhristo jaamacadda waraaq ka soo qaado adigana free ayaan kaa bixin haddaa ijaara ka umaatay